asalaamu calaykum zahra cabdi aad baad u mahadsan tahay waxaan u imid shir oo conference oo caalami oo hal jeer ayuu ka dhacaa wadankan maraykanka magaaladan chicago oo american association of plastic surgeons waxaan ka qayb waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka qayb gale oo la soo dhaweeyey oo waxyaalaha waxyaalo badan baa laga hadlayaa anigu kolley waxaan shaqadan ka qabana nairobi oo xagga reconstructionka fircooniga guditaanka gabdhaha soomaalida ayaan maanta president grey markaan dad badan aad bay ugu farxeen presentationkayga waa garta imise dhakhaatiir ayaa kasoo qayb gashay shirkaa timid shirkan waa shir caalami ilaa iyo todoba boqol iyo konton dhakhaatiir oo adduunka oo idil baa iskugu yimaadeen halkan magaaladan chicago maraykanka markan shirkan waxa weeyaan shir waxyaalo badan ka hadlaya anigu qayb yar bay siiyeen oo ay wala dhegaysteen oo ku saabsan xagga reconstructionka f g m-ka waa gartay waxaad hadaayot ii sheegtay in gabdhaha aad u samaysaan gudniinka fircooniga lagu sameeyey dhibaatooyinka iyo caqabadaha markay la kulmaan kadib qalliin inaad u samaysid aad ii sheegtay adiga iyo neers fara badan oo kaleeto oo xaruntaada ka shaqeeya magaalada nairobi bal iiga waran sidaad u samaysaan arintaas arrintaasaytu waxa weeyaan markii hore waxay ku timaadey sanadka hore gabar dor masi bawas la yaraa baan soo dhaweey ilaa iyo boqol gabdhood baan ku subineeyey operationka oo reversal surgery weeyaan oo gabdhaha maaragtay fircooniga lagu goday kadib sanadkanaytu ilaa iyo laba boqol iyo dhowr oo gabdhood baan u hagaajinay oo dhibkii ay lahaayeen oo guditaanka la soo mareen aan ka badbaadin markan reconstructive surgery weeyaan waxaana la yidhaha clitroplasty taasna waxaa weeyaan qofka gabadha la guday waa loo fureeyaa waana loo hagaajinaya si wanaagsan sifa maarata xaqeeda ay u hesho waa gartay marka bal ilaa hadda gabdhahaad u samaynaysaan ma gabdho yaryar oo hadda caabuqi iyo dhibaatadii la kulmay oo gudniinka fircooniga dhib uu ku yahayba mase hooyooyin
koleyt waxaa weeye gabdhihii hooyinkii hore oo maaragtay ayakoo yar oo lagu sameey iyo gabdhaha iminka hataa lagu sameey waayo dhibaato badan bay la kulmaan oo ka mid cuduro badan waxaana ka mid xanuunka galmada xanuunka dhalmada iyo kii galmada iyo iyo foosho dhibaato maaragtay ay la kulmaan waxaa kaloo ay la kulmaan psychological problems sidii maskaxiin dhaawac iyo fistula wax la yidhaha marka dhibkaas oo zaa'id ayaa maarata ku faafan waana dhibkan waa in la joojo in laga hortago maadaama haddaan laga hortegin dhibkan u soconaya maaha qalitaan kaliya in lagu joojiyo markan soomaali meel walba ay joogto weliba waxaan la hadlayaa dumarka hooyodhinka yaysan godin gabdhaha mana diintan ma sheegaysa waa dhaqan wasakh waa in layska joojiyo waa gartay si fiican ah inkastoo hadda fahmayaba in caqabada gudniinka fircooniga aada looga dharagsanyo dadka inta badan ay arkeen caqabadaha uu leeyahay dhalmada hadday noqoto hooyooyinka hadday noqoto gabdhaha hadday noqoto bal marka waxaad iga warantaa sidee dadka fahamkooda xataa howshan aad qabanaysaan ee u garteen oo hadda ay uga qayb qaadanayeen oo xataa dadkii aragtida ku dheganeed aada uga furfuraysaan in gabadha xataa qalin loo samayn kara xataa aada u bilowdeen walaahi waa waxaa ka mid hadda shirkan hadda maanta kula leeyahay interviewgan iyo tvyaal badan baan la hadlanay blogs baan qornaa somali services oo waxaa jirta raadiyaal oo nairobi waan la hadlanaa marka koleyto gabdhaha dhibaataysan oo xanuunka galmada iyo dhalmada iyo maskaxiinka ka galeen waa inay imaadaan aan sifaan u caawino aad bay u caawinaysaa qalitaanka netu aabayaasha maa keeno hooyooyinka maa keeno mise gabdhaha laftooda aad soo raadsado badanaa gabdhaha akhristeen wayna soo raadsadaan wax bartay waayo maadaama internetka bay ku jiraan waxay ku jiraan bulshada facebook iyo iyo iyo twitter marka kuwaas camal baa noo imaada gabdho maaragta dhakhaatiir ama gabdho lawyers ama gabdho maaragta akhristo journalist kuwaas camal baa noo imaada markan waxaan dhihi lahay gabdhaha kale oon ka warqabin inay imaadaan oo la caawiyo ta kaloon doonaya waxaa weeyaan inaan baro tababaro dhakhaatiir sida loo sameey reversal surgery reconstructive surgery sifa maaragtay u aadaan wadankii soomaaliya iyo iyo iyo jeer iyo mandheera iyo gaariso iyo meelaha miiga sifa maaragtay loo caawiyo dumarkeena waayo dhib badan oo badan ayay la kulmaan hadda inkastoo gabdhihii yaryariiska oo hadda dhashay magaalooyinka inta badan ay jiraan xataa familo ama qoysas fahmay caqabadaha gudniinka fircooniga oo hadda inuu sii yaraana meelaha qaarkood laga dhawaajinayo haddana sidaasay tahay soomaaliya waa lagu dhintaa bilihii ugu dambeeyey bishaan iyo bishii ka horreysay tiro ku dhadhow afar gabdhood ayaa meelo kala duduwan ku dhintay gobolada dhexe hadday noqoto puntland meelo kamida galmudug meelo kamida marka xataa muqdishaa la sheegayay marka keliyama in nairobi aad joogtaan aad rabtaan mise in xataa soomaaliya aad u gudubtaan meelaha wakhtiga idiin saama walahi waan jeclaan lahayn soomaaliya inaan u gudubno inaan aadno oon maarata aad u caawino dadka laakiin waxaa wanaagsan in la ogaada dhibkanit waxaa looga hortagi looga hortagi karaa sifa prevention wax la yidhaha ma aha qalitaan marka anigu waxaan dhihi lahay soomaaliya oo meel allahi meesha joogtiin ha ogolaanin in gabdhaha la godo waa inaad joojisiin dhaqan xun waa in laga hortago oo lala dagaaltamo col weyn waa inaan u qaadno dhibkanaytu dhaqankeena ka jiro laakiinse waxaa weeyaan wax barnaamij waxaan wadnaa ina maarata dhakhaatiirta soomaaliya inaan ku tababarno magaalada nairobi jaamacadda university of nairobi iyo meesha xaruntan ka shaqee sifa maarata ay u bartaan kadib ay u aadi karaan wadanka aada u caawiyaan waayo intaasoo malaayiin oo soomaali gabdhaha ayaa dhibkanaytu iminka haystaan waayo hadda gabdhaha laydin keeno baadiye maa laga keenaa mise waa gabdhaha gudaha magaalada nairobi basi jooga iyo magaalooyinka waaweynoo ku dhowdhow oo aan reebaadiyaha ahayn badanaa waxaa waayan kuwa magaalada waaweyn jooga laakiin marmarna kuwa maarata dhibaataysan oo aad u xanuunsan baadiyaha laga keenaa kiisas ma ii sheegi kartaa gabdho gudninka fircooniga u dhintay waqooyi bari kenya gaarisa wajeer mandheera iyo hadday noqoto xataa dhulka kale soomaalida ku dhudhow ha laba subuuc ka horo laba subuuc ka horo zahroy waxaa jirtay gabar soomaali oo dhinaca sito i think inay tahay gaalkacyo mise kismaayo waa xasuusni markii la goday kadib dhiigbaxdii oo dhimatay bil laba bilood ka horna sidaas camal baa ku dhacday gabdha soomaali waddamaan kaloo west africana aad bay ugu dhacdaa markaana kolleyt way jirtaa aad bay u dhintaan laakiin lagama warqabo dadka waraysiga iyo journalist iyo media kama warqabaan laakiin gabdho badan ayaa maaragtay u dhintaan dhibkan waayo waxay la kulmaan infection iyo dhibaato kale
waay marka hadda shaqo fiican ayaad haysan saaad ii sheegtay oo muhiim u ah bulshada gaar ahaan dumarka oo aad tiraahdo xuquuqdooda xataa qaarkood iyo caafimaad ahaantooda wax walba aad ka shaqaynaysaan ma dhaqaalaad ku qaadanaysaan oo dadka qaarkood ilan ma awoodi karaan oo hadday isku dayaan ma helayaan fursadahaas mase waa wax lacag la-aana walahi horta aad baan xun u jeclaanla inay lacagla noqoto markaan miyiga iyo magaalo dhinka yara aadno lacag kama qaadno anigoo camal waxaa weeyaan probono waxa la yidhaha free service camal ayaan ku sameeya laakiin magaalo dhinka nairobi iyo kuwa awooda kuwaas lacag yar baa laga qaadaya laakiin qasab markaan miyiga aadna ama isbitaalaha yar oo baadiyaha camal marka aanu qasab kama qaadi karno waa dad aada u liitan xagga dhaqaalaha kiiskii kuugu darnaa oo gudniin fircooni ood la kulanta oo gabar aad u samayso qalliin muxuu ahaa haddaa maskaxdaada wax yar gadaal u celisay
kiiska wuxuu ahay bishii january bisha koowaad ayuu ahay sanadkanaytu gabar baa lii keenay oo ka timaadii magaalada la yidhaha gaariso marka laga keenay nairobi baa liigu keenay gabadhi infection xun baa galay gabadhi markii dambe waxaan siixinay isbitaalka i c u baan siixinay infectionku markay ka soo baxday kadib gabadhii gabadhii waxay noqotay ilaa iyo makaanka ayuu aada u gaaray markii dambe qalitaan weyn oo weyn ilaa iyo saddex saacadood camal aynu u qaadatay ayaan ku hagaajinay makaankeeda iyo iyo dhinaca galmada marka dhibkaas ayaa maaragtay gabar yar ay nahayd oo siddeed iyo toban sano jirta marka alxamdulilah waa ilaahay baa maaragtay ka badbaadiyay ma haddana way fiican tahay gabadha waayahay kuwaas waaba kuwa dhakhaatiirta hela kuwo badanoo dhakhaatiir helan ayaa cudurada ka dhasha gudniinka fircooniga la nool caruur ayaa u dhimanayso marka ereyga ugu dambeeya ee waalidiinta soomaaliyeed aad dhihi lahayd meel bay joogaan muxuu yahay anigu ereygan dhihi lahay waxaa weeyaan ha laga ha laga hor imaado hana laga yaan lagu dhaqankaanito dhaqan xun weeyaan yaan lagu noqonin meel alla meesha joogto weliba maanta waxaan doonaya fursadaan inuu qato oon la hadlo maamodhinka hooyadii hooyo ha u ogolaanin gabadhaada in la gudo waayo aabbihii uu ka maqan yahay xaafadda gabadha maamada ayaa maaragtay luuqyaha geyso oo marka dambe lagu guda marka waxaan aad iyo aad inka codsan lahay oon in bari lahay tafadal gabdhaha iyaan la gudin hana layska dhaafo dhaqankanito